assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibeel kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah guddigii loo saaray dhacdadii ka dhacday xarunta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo soo gebagabeeyey baaritaankooda xukuumadda soomaaliya oo shaaca ka qaaday in xukuumadda dan qaran ay si deg deg ah ay u howlgeli doonto gurmud qaran loo sameyn doono dadka ay saameeyeen abaaraha mudaaharaadyo waaweyn oo wata rabshado oo sababay dhimashadii dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada magaalooyinka waaweyn ee somalilan bariska booliiska somalilan ayaa ka warbixiyay khasaaraha mudaaharaadka sababay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo uu ku joogay dalka uganda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo sharaxaad ka bixiyay heshiiska jigjiga ee ku dhex maray madaxweyne nafta garan iyo madaxweynaha dowlad deegaanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo khamiisa taarikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha sideedii agosto laba kun laba iyo labaatan qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran kusoo dhawaada guddigii loo saaray dhacdadii ka dhacday xarunta golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa soo gebagabeeyey baaritaankooda ayagoona markaas soo saaray natiijo kadib kulan ay yeesheen waliyahayaga faadimo cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
shahaade madoobe waa guddoomiyaha golaha baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya waxa uu dhowaan magacaabay guddi kuwaas oo u xilsaaray inay soo baaraan dhacdadii ka dhacday xarunta golaha baarlamaanka villa hargeysa oo ah halka iga dambaysa baaritaan dheer kadib guddigu waxay yeesheen kulan oo halkan ayay maanta ku qaateen waxaa xal laga gaaray dhacdadii foodada ahayd ee toddobadii bishan ka dhacday xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu guddoomiyaha golahaasi uu guddi u magacaabay in arrintaas ay ka soo shaqeeyaan haddaba kulan wadajir ah oo ay wada qaateen guddoomiyaha golaha shacabka guddigii uu u saaray dhacdadan iyo xubnihii sameeyey fodada waxa uu ahaa mid saacado badan qaatay kulanka albaabaduna u xirnaa saxaafaduna ay dibadjoog ka ahayd markii uu soo idlaaday kulanka ugu horeyn waxaa warfidiyeenka la hadlay xildhibaan maxamed xasan maxamed murjaan kana mid ah mudanayaasha baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya islamarkaana ahaa shaqsigii caagga ku tuuray guddoomiyaha golaha shacabka sida uu sheegay kadibna hanjabaad u diray waxa uu arrintaasi ka raaligeliyey guddoomiyaha xubnaha golaha iyo shacabka soomaaliyeed meeshaan waxaan u soo istaagay aniga oo xildhibaan maxamed xasan maxamed oo golaha shacab ka tirsan mudano ka mid ah baarlamaanka waxaa u mahad celinaa horta guddiga walaalahey oo shaqada fiican soo qabteen oo aad ugu mahad celinaa midda kalena golaha shacabka arrinka ka dhacay ummadda soomaaliyeed aan ugu raalgelinaa raalgelin buuxu inaan ka siiyo iyo guddoonka golaha shacabka qaladka meesha ka dhacay oo guddoonka caaga aan ku tuuray si qaasida guddoomiyaah marshaal raalgelintaasa meeshaan usoo istaago inaan ka bixiyo marka insha allah asalaamu calaykum xildhibaan maxamuud abuukaato ah guddoomiyaha guddigan ee xaliyay arrintan waxa uu sheegay in howshan ay dadaal badan ku bixiyeen ayna go'aamiyeen in xubnihii foodada sameeyey ay raaligelin ka siiyaan guddoomiyaha iyo shacabka soomaaliyeed guddiga iyadoo maaragtay waajibaadkaas uu maaragtay guddoomiyaha golaha shacabka uu u xilsaaray gudanaya ayaa waxay sameeyeen maaragtay dadaal fara badan iyo juhdi badanay runtii galeen dadaalkaas faraha badan oo muddo soo qaatay miraheediina maantaan soo gebagabaynay waxaana ku soo dhammaysannay inaan raaligelin buuxdo shacabka soomaaliyeed aan ka siino dhacdadii maalin dhaweyd dhacday sidoo shacabkana walaalihii foodadu sameeyaan ayagana ay raaligelin ka bixiyaan noona nuglaadeen maaragtay ayadana waa guddigaas ama tiimkaas runtii aad iyo aadaan rabaa inaan uga mahad celiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoonka oo maaragtay maalinkaas wax badan aysan mudnayn ay meeshaas ay kala kulmeen dulqaadkii ay noo soobiyeen iyo siday noogu sabreen ayagana waa uga mahad celinaynaa waxaan rabnaa inaan ugu adeegno shacabka soomaaliyeed oo aan matalno si wanaagsan oo maaragtay xeerhoosaadka iyo dastuurka noo ogol yahay inaan maarata anagoo xayndaabkaas ku dhex jirno inaan dadkeena ugu adeegnaa u baahanna faadumo cabduqaadir hadayd muqdisho
aduma aada u mahadsantaha markaana somalilan maanta mudaharaado waaweyn oo gelgelay guud ahaanba magaalooyinka maamulkaas ayaa ka dhacay waxaana markaas sameeyey xisbiyada mucaaradka madaxdooda ay hogaaminayaan iyo shacabka oo markaa aada u taageersanaa waxaana markaasi ka dhashay khasaarooyin kala duwan ciiduna dhinacyada kale ay ku baaqeen inay sii wadi doonaan banaanbax xilin xukuumadda kornel muuse biixi cabdina lagu eedeynayo in uu diidan yahay doorashada xili loogu talagelinaya ku dhacdo waryahayaga axmed maxamuud dool ayaa hargeysa kasoo diray
magaalada hargeysa iyo guud ahaan lixda gobol ee waaweyn ee somalilan waxaa maanta ka qabsoomay bannaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayeen isbahaysiga mucaaridka kuwaas oo ay sheegeen inay uga gol leeyihiin bannaanbaxyadaasi sidii dalka dib loogu soo celin lahaa waddada dimuqraadiyadda waa sida ay hadalka u dhigeene ayna u qabsoomi lahaayeen doorashooyinkii madaxtooyadu si kastaba ahaatee saaka gelinkii hore way adkayd in la helo wax xoga maadaama oo internetku hawada ka maqnaa muddo saacada ah balse waxay wararku sheegayaan inay jiraan dhimasho iyo sidoo kale dhaawac tobaneeye ahba mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ee u cud injineer faysal cali waraabe iyo sidoo kale xirsi cali xaaji xasan musharaxa madaxweyne ee xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa u qudbadeeyey dadkii isugu soo baxay bannaanbaxyadaasi ee magaalada hargeysa
somalilan doorasho qor ah oo xalaal ah ayay ku nabadgelaysaa ayay ku badbaadaysaa saddex iyo tobanka noofembar hadday doorashadii madaxtooyadu dhici weyde waynu u sibannahay kursiga kursiga waynu u sibannahay waxaan leenahay sharciga ha loo soo dhawdo waxaa ka warqabteen somalilan waxay dhaqankeedu ahaata ka duwanayd soomaalida inta kale arrimaheeda iyadaa markay adkaadaan xaliilin jirtay madaxweynuhu waa ka warqabtaa dhammaan ergooyinkii weydiiyey ilaahay subxaana wa tacaalaye nabadgelyaha inagu dhammeeyo mudaharaanteeda wadalaalkeena waxaanu leenahay xaq waxaan muujinna dareenkeena waxaan muujinna mudaraadadu dhacaa markay markaa dawladda markaa joogtaa ay xilkeeda ka soo bixi weydo mid distoor maceeshad iyo mid dhaqaale iyo mid nabadgeliyo midkiiba dawladda way ku fashalantay sidaa awgeed waxaan doonna waaya mudaraadka waa la fasaxay waa laynoo ogolaaday waa isla dhammaysannay waa shalay haddii ay makayna yidhaaheen waddooyinka inaga xidheen wasiirka aad daakhiligu halkuu lahaa halkaasaan u qoondayna waakuu lahaa waxaynu marinaa sayladaynu marinaa halkaasaan ka dhaadhacaynaa xaruntaasaan teginaa durugsayn u bixiya durugsayn baynu teginaa waynoo durugsaa
rabitaanka shacbiga laysma warkaagi karo xabadi ma kootin karto taana ma kootin karo leenahay dadka reer somalilan waxay ka gaadeen maamulka sanadkii daraystay maamulka waxla daraystay waktigeedii waktigiisii dhammaaday oo waktigii la bedeli lahaa taarayaasha soo istaagay oola taarayaa lagu ilaaliya somalilan waa madaxweynihii ugu horreeyey ee madaxtooyada taariyaal ku ilaaliya waxaanu leenahay muusoo kaara ku ilaalin maayo rabitaanka dadkaa lagu joogaa dadka rabitaankoodaa lagu joogaa waktigay ku doorteen wuu dhammaaday wayna wuu dhammaaday waktigay ku doorteen way kaa dhammaateenna dhaafkaanu leenahay waanuguu kaa dhammaateenna dhaafkaanu leenahay dadka reer somaaliya waxaa leenahay dalkaydi kaale nabadgelyadu idinkaydu ku taagan tahay dhammaantiin nabadgelyada ilaaliya dhammaantiin ammaanka ilaaliya
dhinaca kale wararka ayaa weli waxa ay sheegayaan in magaalada markaasi burco ee somalilan ka tirsan ay weli iminka banaanbax ay ka socdaan sida wararka hadda warqabadka naga soo gaaray ay xaqiijinayaan macluumaadyada ku saabsan banaanbaxyada iyo dhaawacyada dhimashada khasaaraha guud ee ka dhashay mudaharaadkii maanta iyo booliiska faafaynada ka bixiyeen barnaamijka ayaan idinkugu soo gubi doonaa wareega oo caawa aan ku igi doono wararka ugu dambeeya arrintaas ku saabsan dhinaca kale xukuumadda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda hadan qaran ay si deg deg ah ay ugu howlgeli doonto gurmad qaran oo laga heli doono ama la gelin doonaba sidii wax loogu qaban lahaa abaaraha baan ee saameeyey bulshada soomaaliyeed afayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa ka warbixiyey
bismi illaahi raxmaan iraxiim anigoo ku hadlaya afka xukuumadda cusub ee soomaaliya ee dan qaran waxaan jeclahay shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba in aan la wadaago saddex qodob oo muhiim ah dalka waxaa ka jirta abaartii ugu darnay tan iyo sanadkii labadii kun iyo ko iyo tobankii taasi oo boqolaal kun oo soomaali ah ay ku barakaceen keentayna in xoolihii iyo beerihiiba ay ka baaba'aan haddaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare waxa uu toddobaadkan si deg deg ah u dhisi doonaa guddi howleed xoogan oo sameeya gurmad qaran oo qayb ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada la taliyaha madaxweynaha arrimaha gargaarka xarunta qaran ee howlgallada gurmadka deg dega ah xafiiska ra-iisul wasaaraha ee new york iyo waliba hay-adaha kale ee dowladda wasaaradaha ku lug howlaha samafalka iyo dabcan maamul goboleedyada guddigaasi haddaba hawsha isku dabaridka gurmadka abaaraha ee lagu wada midaysan yahay waxaa hogaamin doona ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyadoo hawsha ugu horeysa ee xukuumadda dan qaran toddobaadkan ay hawsha ku geli doonto uu noqon doono arinkaasi waxaana dowladdu ay xooga saari doontaa wacyigelin ballaaran oo dhinaca warbaahinta iyo weliba loo isticmaali doono dalka iyo dibaddaba bulshada soomaaliyeed yar iyo weynba ay qayb ka noqon doonaan taasi oo kor loogu qaadayo wacyiga dadka dhibaatada meesha ay gaarsiisan tahay iyo weliba qaabkii looga jawaabi lahaa abaarta waxaana ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo shacabka soomaaliyeed ee weliba gaar ahaan qurbaha ku nool in arintaasi ay il gaara u yeeshaan dowladdana ay gacan ku siiyaan sidii dhibaatadaasi looga jawaabi lahaa qodobka labaad ee aan jeclahay inaan faahfaahiyo isna waxa weeye digratadii xalay ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha iyadoo laga duulayo hufnaanta iyo ku dhaqanka shuruucda waddanka u degsan ayaa sidii ku caddayd warqadaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa reeban magacaabis shaqo iyo ka joojin saraakiisha darajooyinka sare haya taasi oo aan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga shaqaalaha ee rayidka ee dowladda
afayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed macalay uu kaasi ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka dib uu kusoo laabtay kadib safar shaqo uu ku joogay dalka uganda halkaas oo kulmo kala duwan uu la qaatay madaxweynaha dalka uganda yuweri gaguuti museveni madaxweynaha ayaana markaas safarkiisa waxaa ku weynayay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda ra-isul wasaare xamse cabdi bare waxauna markaas inta halkaa ku sugnaana ay dhinacyadu ay ka hadleen sidii iskaga kaashan lahaa mashaariicda kala duwan ee soomaaliya iyo uganda iyo sidii markaasi laiskaga kaashan lahaa dagaalanka al-shabaab warkii habeenimo aad kala socoteen raadi hadalsen magaalada muqdisho qaartan dhegeysta waa nagintaa ciduu saga waxay dib u heli kartaa booga internetka ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel